أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlه وأصxaabihi أجمaعين أma bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraة الأنcaam casharkeena wuxuu ka bilaabmayaa aayadda toddobiyo tobnaad ee suuraة الأncaam ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi wn ymsaska اllahu wain ymsaska اllahu alla haddii uu kugu taabto bidurin dhib uu kugu taabto waxa adiga ku dhibayo abaar colaad faqri iyo waxyaabaha la midka ah falaa kaashifa ku feydaa lahu ma ahaanin durkaas kufe dhibkaasi ku feydaa ma jiro oo ma ahaanin acnii canka adiga xaggaagaan ujeedaa waayo marka ku ka feydaa ma jiro xaggaaga ilaa huwa allah ma ahani isaga un ma ahani wain yamsaska haddii uu kugu taabto kugu asiiba rabbi bikhayrin khayr fa huwa isagu alle calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun kan awoodow ah waxaan soo haynay aayadihii ku saabsanaada ilaahay subxaanahu watacaala cibaadada inuu keligii leeyahay sababta uu cibaadada keligii u mutay oo qeyrkiisna aynan cibaado u lahayn waxa ay tahay istiqnaa daati ah oo rabbi uu leeyahay oo wax walba uu ka maarmo isagana aan laga maarmin qul agayra allahi attakidu waliyan faatiri الsamaawaati waalardi baan soo marnay dhul iyo cir isagaa abuuray koonkan isagaa iska lahoo maamulayo rubuubiya dhammaystiran buu rabbi subxaanahu watacaala isaga keliya unbaa leh waxaa laga soo hadlay haddana bani aadamku ayaga in la quudiyo oo rabbi uu quudiyo ilaahayna cidna uuna waxba uga baahnayn qul agayra allahi atakhidu waliyan faatiri الsamaawaati waalardi wahuwa yuطcimu walaa yuطcam isagaa wax quudiyo lama quudiyo bani aadam iyo isaga isku mid maaha waayo markaa ayb taasaan soo haynay iyo waxyaabaha rabbi subxaanahu watacaala makhluuqa uu uga soocan yahay uga bedelan yahay oo markaa cibaadada uu keligii ku mutaystay ayaan joognay marka alla wuxuu leeyahay halkanna wain yamsaska allaahu alla haddii uu kugu taabto uu ku asiibsiiyo bidurin dhib uu kugu taabto ba-daani marka waa litacadiyati inkastoo ficilka yamsaska hadda uuba mutacadi iska yahay haddana ba-daani waxay keenaysaa un macnaheedu waa tacadi unbay keeni litacadiya oo marka macnuhu wuxuu noqonayaa wain yamsaska allaahu alla hadduu kugu taabto adiga bidurin dhib uu kugu taabto durkaa iyo dhibkaas marka waa shiddo iyo xaalad adag un waaye iyo balaayo hadduu kugu asiibo falaa kaashifa ku feydaa lahum yacni ma lahaanin durkaasi iyo dhibkaasi wax feydaa ma lahaanin cid feydaa ma leh ilaa huwa isaga maahani meeshaa marka dee maxduuf baa ku jiro falaa kaashifa liduri canka baa ku jirto xaggaaga cid dhibka ka faydaahi ma jirto ka faydi karto ilaa huwa isaga un mooyaane cankadaas la qadarayana kaashifa ku tacalluqi maysee acni oo muqadaray ku tacalluqaysaa lianna kaashifa yacni munawan ma aha oo lama tanwiininin marka falaa kaashifa ku faydaa lahu dhibkaasi ma lahaanin cid faydaa marka ma lahaanin oo lahudaa iyadu marka waa khabar waay laada khabarkeeda oo xaggaaga ka fayda ilaa huwa isaga un maahani allah maahani ayb wain yamsaska haddii uu kugu asiibo uu kugu taabto bikhayrin xaalad hagaagsanna fa huwa isagu alle calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun kan awoodow meeshaan marka wahuwa calaa kulli shayin qadiir ibnu jariir wuxuu yidhi wahuwa calaa kulli shayin shay kasto yuriiduhu ou rabbi doonaayo qaadirun mid awoodo waaye laa yucjizuhu shay-un wax isaga cajsi gelinaya male yuriiduhu ou raboodo walaa yamtanicu minhu shay-un dalabahu wax ou rabbi dalbana madi ma isdiidi karaan oo madi ma ma isdiidsiin karaan laysa kal aalihati daliilati macbuudyaalka la caabudayo oo du dullaysan oo kale maaha almahiinati ee daraaban alatii laa taqdiru cala ijtilaabi nafcin calaa anfusihaa walaa gayriha aalihadaas oo dadku ay caabudayaan xaq darro ku caabudayaan kuwaas oo aan nafcina naftooda usoo jiidi karin heyrkeedna iskabadaa aan waxba usoo jiidi karin walaa dafci durin canha walaa gayriha aalihadaa oo dhib aan ka nafsadeedana ka leexin karin heyrkeedna aan ka leexin karin yaquulu tacaalaa dikruhu marka allah wuxuu leeyahay fakayfa tacbudu sideed u caabudaysaa man kaana haakadaa axad sidaas oo kale ah kayfa laa tukhlisu lcibaadata sideed cibaadada ugu barax tiraynin wa tuqiru liman aadan ugu qiraynin cibaadada liman kaana biyadihi duru wannafcu axadka dhib iyo dheefba gacantiisa ay ku jirto sideedan cibaadada ugu qallisaynin oodan ugu barax tiraynin wاthawaabu wاlciqaabu hawaab iyo ciqaabna allaha haysto yani hawaabka ciqaabka waxay tahay haddaad caabuddana waxbuu kusii karaa hawaab ajar haddii aad cibaadadiisa ka tagtana waa ku ciqaabi karaa allah subxaanahu watacaala ee dhibaato ku haysatana waa kaa celin karaa nafci aada u baahan tahayna waa ku siin karaa marka nafci iyo dur isaga alla allah buu gacanta ugu jiraa hawaab iyo ciqaabna gacantiisuu ku jiraa axadkaasi sideed uga tegay buu leeyahay oo aada u caabudaysaa keyrkiis ayb walahu lqudratu rabbina awoodda ayuu leeyahay alkaamilatu dhammaystiran waalcizatu daahiratu marka wahuwa calaa kulli shayin qadiir macnaha saas waa marka nafci iyo dur rabbiga gacanta ku haysto hawaab iyo ciqaab allaha hayo oo janno iyo naar hayo allaha unbaa cibaado astaahila waay macnuhu ciddii aan intaas heli karin oo nafteedana u haynin hadday nafteeda u wayso keyrkeed inay u heshaa waa waaba ka daran tahaye cid marka sidaa caajis u ah cibaado ma mudna ciday doonto ha ahaato ama malaa'ig ha noqoto ama ambiye ha noqdaan ama ha noqdaan keyrkoodba wahuwa alqaahiru fowqa cibaadihi wahuwa alxakiimu alkhabiir wahuwa alle isagu alqaahiru waa midka addoommadiisa qasbo oo siduu isaga rabo unbaa ku dureereyso korkooda fowqa cibaadihi addoommadiisa dushooda qasbo waayo alle kan qasbo oo qahro waayo ka adag wahuwa isagu alle alxakiimu alle xikmad badan waayo oo waxa uu ku qadarayo addoommada korkooda xikmaday ku dhisan tahay alkhabiiru weeyaan alle midka baatin ogo cilmiga guntooda hoosana cilmiga u leh masaalixda ashyaadana yaqaano waxa dhibaayana allah garanayo ee aayaddan laba meelay suuraddan uga jirtaa meel kalena way kusoo noqon doontaa wahuwa alqaahiru fowqa cibaadihi fowqa cibaadihidaas laba icraab ayaa ku jirto macnaheedana laba macno ayay kala yeelaneen markaas macnaha koowaad sidaan hadda ku laqbaynay waayo oo fowqa cibaadihi darafkan fowqa in lagu tacallujiyo alqaahir oo wasfiga ah macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa alle addoomaha korkooda kan qahro waayo oo dirqiyo oo sida ou rabaa soconayso oo ad haddaad yacnii ji jiro ma rabtid laakiin waa jiranay qabowga aadka u daran inaad ku noolaato ma rabtid laakiin rabbi subxaanahu watacaala isagaa gedgedinaya jawiga waad ku waa ku qasban tahay koonkan maamulkiisa waa kan alla sidou rabo addoommada ku maamulo macna marka isaga sidaas waaye sida ibnu jariirna saasoo kale u fasiray marka waa midka addoo yacni addoommada qasba wn oo qasabku marka waxay tahay iraadadiisa kowniga ma ka dhex bixi karaan macnaha labaadna waxa uu yahay in la yidhaahdo fowqa cibaadihi waa khabarun bacda khabarin wahuwa waa mubtada alqaahiruna waa khabar fowqa cibaadihina waa khabarun bacda khabarin markaa macnuhu muxuu noqonaa wahuwa isagu alle alqaahiru weeyaan kan addoommadiisa ka adag waay oo addoommadiisa sidou rabo ay ku fulayso fowqa cibaadihi addoommadiisa dushoodou ahaaday rabbi addoommadiisa korkoodou ahaaday oo rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fowqiyo mutlaq ah waa sarreeyaa rabbi oo daatadiisaa sarreyso sharafkiisaa sarreeyo qudradiisaa sarreyso meel keliya u ku sarreyntiisu ku eg tahay qofka yidhaahda isagaa daliil laga rabaa mi waxa kale wuxuu u diidaya marka fowqiyo mutlaq bou rabbi sheegtay aayaddan marka labadaa tafsiir baa ku jirta walidaalika cala tafsiiri thaani tafsiirkii labaad waxay ka mid tahay aayaddu aayadaha tusaayo culuwu rabbi rabbi sarreyntiisa aayadaha loo daliishaday ka mid tahay aayaddan ayb laakiin siyaaqan iyo tarkiibka hadda aayadda tafsiirka kalena waa jiraa oo iyada markaasi aan hadda markaa yacnii fowqiyadii culuwigii mas'aladeeda markaa daliil ma u noqonayso haddii tafsiirka hore la qabto labada tafsiirna waa laba tafsiiroo saxa laakiin aayadda ku jirta suuratu naxli yakhaafuuna rabbahum min fawqihim wayafcaluuna maa yu'maruun wax kale ma ixtimaalayso waa culuwiga rabbi midaasaa nas ku ah oon lagana leexin karin waayo allah wuxuu leeyahy malaa'igtu rabbigooday ka cabsanayaan min fawqihim xaala kownihi min fawqihim xaal ou ka sarreeyo ayaga dhinac walbana waa uga sarreeyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa fowqada markay min ku gudubto macnawiye iyo ma waa ka baxaysaa iyo macnihii majaaska ahaa waayo marka la leeyahay fowqiya fowqiyatu sharaf iyo laga hadlaayo waxaa la dhahayaa addahabu fowqa alfidati laakiin addahabu min fowqi lfidati ma la dhahaya tarkiibka marka aayadda naxli wax kale ma tusaayo culuwiga rabbi unbuu tusaa saasayna a'immadu yidhaahdeen ayb rabbiga sarreyntiisuna hadda suurat lcaraafna waa ugu tegaynaa iyo meelo badan oo qur-aanka ka mida sarreyntaasuna marka mid mutlaq ah waaye suura waxaana waa kusoo marnay suurat lbaqara wahuwa alcaliyu lcadiim meeshay ahayd caqliguna waa keena sharciguna waa keenay caqliguna waa keena fidrada bani aadamkana rabbi kor inuu jiro ayaa markaa yacnii ku jirta uu rabbi ku abuuraa addoommada wa huwa alle alqaahiru weeyaan alle addoommadiisa ka adag oo qasbo waaye oo isagu sida uu rabo unbaa dushooda ku soconayso fowqa cibaadihi addoommadiisa korkoodau ahaaday alle ama fowqa cibaadihi addoomihiisa korkooda mid qasbo waaye alle wa huwa isagu alle alxakiimu alle xikmad badan waaye oo markuu dadka qadarka u keenayo oo sida isagu uu rabo un ay ku soconayso qadaran waa kownan xikmadaa ka dambayso iska sameey un ma aha alkhabiiru weeyaan allaha aada u og bimasaalix alashyaa ashyaada masaalixdeeda iyo wamadaarihaa iyo waxyaabaha dhibaatadooda rabbi isagaa og waxaan na dhibaaya iyo waxa noo roon ayb qul ayu shayin akbaru shahaada qul illaahu shahiidu beynii wa beynakum qul waxaa tiraa nebiyow ayu shayin shay kee ahoo akbaru weynin badan shahaadatan xagga markhaatiga ku weynin badan qul waxaa tiraa ood ugu jawaabtaa adiga allaahu allah subxaanahu wa tacaala shahiidun markhaati waaye beynii aniga iyo wa beynakum idinka dhexdiinuu markhaati u yahay wa uuxiya waxaa la ii wa uuxiya waa la waxyooday ilaya aniga xaggayga haadaa kan ayaa la ii waxyooday kanday alqur'aanu qur-aanka ah liundirakum saan idinkugu digo bihi bilqur'aani qur-aanka aan idinkugu digo idinka iyo waman axad balaqa qur-aanka ou gaaro iyo ciddii qur-aanka ou gaaraba saan ugu digo a inakum idinka haddaad mushrikiintii tihiin latashhaduuna yacni waxaad qiraysaa yani a inakum idinku latashhaduuna miyaad ka markhaati kacaysaan oo ma qiraysaan anna maca allaahi alla la jirkiisa oo maciisa aalihatan macbuudyaal inay yihiin macbuudyaalka oo ukhraa kale miyaad qiraysaan idinku sidaas istifhaam marka taqriic iyo tawbiiq ah qul waxaad tiraa nebiyow laa ashhadu anigu qiri maayo waxaad qiraysaan idinku oo shirkiga ah qul waxaad tiraahdaa inamaa wax kale ma ahnee huwa isagu ilaahun macbuudun macbuud weeyaan waaxidun mid keliyata ah wa inanii aniguna beri-un mid ka fog oo beri ah ka abaan ahay mimaa waxa xaggooda tushrikuuna aada ilaahay la wadaajinaysaan kuwaa beri baan ka ahayo ma caabudayo waa ka fogahay aayaddan iyada marka waxay yidhaahdaan sababu nusuulkeeda ahlu maka ayaa nebiga u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam markaasay waxay ku yidhaahdeen arinaa man yashhadu annaka rasuulullah na tus adiga cid kaaga marqaati kacdo inaad rasuul ilaahay tahay fa innaa laa naraa axadan yusadiquka uma jeedno adiga cid ku rumaynayso kuu rumaynayso walaqad sa'alnaa canka alyahuudu canka alyahuuda waannasaara yahuud iyo nasaaro ayaan kaa weydiinay fazacamuu waxay sheegeen annahu laysa laka cindahum dikrun war inaysan kuu haynin dadkii wax yaqaano yahuud iyo nasaaraan su-aalnayo bal ka warrama moxamed markaan dhahnayna warkiisa ma haynay dheheen waa inkiraayeen markaasuu fa anzala allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey qul ayu shayin akbaru marka rabbi baaba markhaati ii aweyn aayaadka marka towxiidka tusaayana ma inkiri karaano wax muuqanayo waay nacam oo rubuubiyadu waa ogol yihiin rubuubiyadana waxay laasimsanaysaa uluuhiya qul waxaa tiraa nebiyow ayu shayin shay kee aho akbaru weynin badan shahaadatan xagga markhaatida min jihati shahaadatin markhaatida xaggeeda qul waxaa tiraa nebiyow waa la amrayaa marka rasuulka su-aashaa quraysh weydii jawaabtana adiga sii baa la leeyahay ayb waa jawaab marka iyagu ay ogol yihiin baa ayaa meesha ka muuqanaysa waayo waxaynan ogolayn loomaba sheegeenba iyaga oo xujo loogama dhigeenoo iyaga ayaa jawaabtiiba laga sugi lahaa maadaama arrintan alla wax ka weyn inuunan jirin waa yaqaaneen mushrikiinta oo aalihadooda in alla uu ka weyn yahay waa garanayeen walidaalika xadiidkii muslim ku sugnaa wuxuu ahaa markay xajinayaan waxay dhihi jireen labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak ilaahay baan ajiibaynaa waxle wax lale wax kula ilaahu wax kula wadaaga oo wax kula leh ma jiraan ilaa hal xaba maahani kaasoo adiga aada leedahay isaguna aan waxba haysanin marka aalihadooda inaynan xabad haysanin waa ogaayeen oo u bal ayaga marbuubiin in loo yahay oo la leeyahay oo rabbi uu leeyahay maskaxdooda kama baxsanayn wayna ogaayeen marka rabbiga weyn ilaahyadiinan waxba maahane rabbigii abuuray yaa ka markhaati weyn baa sidaa yaa la leeyahay nacam qul waxaa tiraa nebigow marka allaahu macbuudka xaqa lagu caabudo allah shahiidun weeyaan markhaati beynii aniga iyo beynakum idinka dhexdiina ku markhaati ku ah wey aniga idinka rabbi baa markhaati noo ah ayb ay calaa maa aquulu waxaan aniga dhahayo wayashhadu lii bilxaqi xaqowna iigu markhaati kacayaa wacalaykum idinka korkiinana bilbaatili buu ku xukumaa rabbi baaba na kala bixinayo w wa uuxiya waa la ii waxyooday meel cidla iskama haystee marka waxyina waan haystaa baa nebigu sidaa dhe baa la leeyahay wa uuxiya waa la waxyooday ilaya aniga xaggayga haadaa kan ayaa la ii waxyooday kanday alqur'aanu qur-aanka abaa la ii waxyooday liundirakum si aan idinkugu digo idinka bihi bilqur'aani qur-aanka aan idinkugu digo qur-aanka isagaa dignin ku filan oo qawaaric baa ku jirto qalbiga garaacayso taabanaysa walidaalika ilaahay shanigiisa waa weyneeyey wuxuu yidhi wlow ana qur'aana suyirat bihi اljibaalu aw quطicat bihi اlardu aw kulima bihi اlmowta yani haddii waxaaba wax inta la akriyo waxyaabahaas ay dhacayaan hadday jiri lahaayeen lakaana hada اlqur'aan qur-aankaana ahaan lahaa suurat racdi marka qur-aanka sidaas u weyn baa la ii waxyooday liundirakum saan idinkugu digo bihi bilqur'aani qur-aankii aan idinkugu digo idinka iyo waman axadkii balaqa uu gaaro qur-aanka ay waman balagahu lqur'aanu qofka qur-aanka soo gaaro min alcajami iyo wageyrihim cajam iyo geyrkood min alumami ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha laba mas'alaa marka meeshan laga qaadana oo yacnii wauxiya ilaya hada alqur'aanu liundirakum bihi waman balaga laba mas'alaa laga qaadanaya mas'alada koowaad waxa ay tahay risaalada nebigu inay caam tahay waayo waman balaqa le iyo cid allaale ciddii ay gaarto cumuumaa ku jira meeshaas suurat lacraafna waa ugu tegaynaayo qul yaa ayuha nnaasu inii rasuulullaahi ilaykum jamiican ayuu alla leeyahay wardadow anigu rasuulkii allaan ahay dhammaantiin baan rasuul idiin aho la ii soo diray xaggiinaa la iikiin soo diray aayaddaas sida ay risaalada nebiga cumuumkeeda uga hadlaysay waman balagana ay u tusaysaa kow mas'alada labaadna waxay tahay cid allaale ciddii qur-aanku uu soo gaaro oo risaa yacnii risaalada nebiga waa soo gaartay sala allahu calayhi wasalam cid allaale ciddii qur-aanku uu soo gaaro oo macaanida qur-aanka ku jirtaana yacni markaa yacnii ay maqasho hadday iyadu isdiidso is isdiidsiiso oo inay barato aynan rabin oo iyadu ay isku gabood fasho de iyadaa isku gabood fashayoo wax cudurdaara ma laha ayb ciddii marka iyadu qur-aankan inta lagu akriyo cajamta marka say u fahmayaan yaa la dhihi karaa ile luqada qur-aanka uu kusoo degay luqa carabiya waaye ilaahay isagaa carabiga fududeeyey meel allaale meeshii muslim ou tago qur-aankaasi luqaad fara badan baa lagu fasiraa oo maanta yacni waxaa dhici karta haddii tira koob la sameeyo luqo dad badani ay ku hadlaan ma jirto ilaa qur-aanka waa lagu fasiray ama waa la heli karaa oo yacni dad akhriyayaa la heli karaayo luqaadkaas ku fasiraayo ninkii marka qur-aankii uu soo gaaro loona fasiray ama tafsiirkiisa uu meel fudud ka heli karo qofkaasi dee xujadii waa ku qumtay xujadii waa ku qumtay risaaladii nebi moxamedna waa soo gaartay ninkaasi ayb dadka marka qur-aanku ounan soo gaarinba sidiisaba xaalkoodu muxuu noqonaya ahlu fatraha ahlu fatraha iyada suuratulisraa aan ugu tegaynaa aahaarta qaar ama axaadiidta qaarna waxay tilmaantay dadka ahlu fatraha ah ahlu fatra waxaa la yidhaha dadka wax risaalaba aynanbaba soo gaarin kuwa noocaasoo kale iyaga axaadiidta qaar waxay tilmaantay in qiyaamaha lagu imtixaani doono oo alla uu dhihi doono gala naartaas hadday u hogaansamaanna ilaahay waa jannaynayaa haddii aynan hogaansaminna de ilaahay waa naarayaa mar walbana rabbi waa ogaayay dadkaas xaalkooda isaga waa ogyahay laakiin cadaalad ayuu muujinaa rabbi subxaanahu watacaala qofna ilaahay naarta ma gelinaayo ilaa inuu caasiyey maahan ayb labadaas mas'ala marka waman balaqadaas ku jirta marka walidaalika qur-aanku meela yacni meel walba allah fududeeyey oo gaarsiiyey haddana dadkii marka yacni ummad walba un luqadeeda in loogu fasirana waa waa lagu fududeeyey ayb ainakum idinku latashhaduuna ma ka marqaati kacaysaan ana maca allaahi alla la jirkiisa aalihatan macbuudyaal inay yihiin macbuudyaalka oo ukhraa kale ukhraada marka waa la ta'niisiyey liana aljumuuca jumuucdu marka yani yalxaquha ta'niis jumuucdu ta'niisaa haleesha dabcan ukhraada marka sidaa ayaa la yihi qul waxaa tiraa nebiyow laa ashhadu aniga ma marqaati furayo baatilkaa anigu ka marqaati kici maayo sidaas dheh ay laa ashhadu ma ka marqaati kacayo bimaa tashhaduuna waxaad ka marqaati kacaysaan idinka ana maca allaahi aalihatan ukhraa ah bal ajxadu dalika waa diidayaa arrintaa wa unkiruhu waanaan inkirayaa qul laa ashhaduda macnaheedu sidaas w ayb qul waxaa tiraa inamaa wax kale ma ahane huwa maca allah yani inamaa wax kale ma ahane huwa yani isagu rabbi ilaahun macbuudun macbuud waayo macbuudka oo waaxidun mid keliyata hal macbuudun weeyaan allah dhabta lagu caabudo waxa kale la caabudayo baatila lagu caabudaa amaa xaqa kan lagu caabudayo waa un allah wa inanii aniguna beri-un baan ahay mid beri ka ahoo ka fog mimaa waxa tushrikuuna aada ilaahay la wadaajinaysaan ama maada in laga dhiga masderiyana waa bannaan tahayo waini wa inanii anigu beri-un mid beri ka ahoo ka fog baan ahay mimaa tushrikuuna ay min ishraakikum wadaajintiina iyo shirkigiina anuu beri baan ka ahay waa ka fogahay sidaa dheh ayaa allah subxaanahu watacaala uu yihi rasuulka xadiidkiisuna sala allahu calayhi wasalam waa un sidaasoo kaleo meel walba waa lagu akriyaa luqo walbana waa lagu akriyaa xadiidkii nebigana waa tou ahaa balliquu canii walow aaya iga gaarsiiya xaggayga aayadba ha ahaatee marka rasuulka sal alla ly slama yacni gaarsiintii uu dadka diinta gaarsiinayey waxaa beddelkiisa taagan markuu dhintay kabacdi culimada dadka ahlucilmiga ah iyaga marka maxay dadka gaarsiinayaan waxyigii lagu soo dejiyey nebiga alqur'aanu walxikmatu qur-aanka iyo xikmadii nebiga sala allahu calayhi wasalam lagu soo dejiyey ee sunnadiisa waxadisuu can bani israa'iila walaa xaraj reer bani israa'iil ka sheekeeya dhib ma laha cajaa'ib ayaa ayaa ayay lahaayeen waman kadaba calaya mutacamidan falyatabawa' maqcadahu min annaar ninkii kas iigu been abuurtana naarta meeshuu ka geli lahaa ha diyaarsado marka dadka qaarkood balliquu canii walow aaya bisay soo qaadanayaan waman kadaba calaya mutacamidan ma istusaayaan meeshaas waxaa la rabaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam xaggiisa inaad dadka wax ka soo gaarsiisid haddaad aqoon u leedahay haddii aadan ogeyn waxba ha sheegin adiga markaasi laguma haysto haddaadan rasuulku waxaan inuu yidhi inuunan dhihin aayaddan macnaheeda haddaadan aqoon u lahayd oon aadan garanaynin adiga markaa inaad ka gaabsato allahu calam tiraahdeed laakiin haddaad ismaqiiqdo ood istaagto ood axaadiis daldasho inuu nebigu yidhi iyo in kale aadan aqoonin mawduucaad inay tahay aadan garanaynin nebiga dadkaa ku been abuuranayaad gelaysaa ayb dadka marka balliquu canii walow aayaa nebiga yidhi dhahayo keliya ku gaabsanayo oo aan dib u milicsanaynin mas-uuliyadda ay kala hadalka rasuulku xambaarsan yahay aan fiirinaynin waayo nebigu wuxuu yidhi ina kadiban calaya laysa ka kadibin calaa axadikum aniga been laygu abuurto ma la mid ahan buu yidhi qof idinka idinka mida oo lagu been abuurtay oo kale ma ahi waayo wixii aad tiraa nebigaa sheegay sharcigay noqonayaan waa lagu cibaadeysanayaa haddaadan hubin marka ood ka jaahil tahay diinka baro inaad wax sheegto haddaad jeceshahay diinka baro waxaad og tahay sheeg markaas haddii kale laakiin yaxya bnu abi kathiir wuxuu yidhi laa yustataacu alcilmu biraaxati اljasad cilmiga la lama awoodaayo biraaxat iljasad jir jir iska raaxaysanayo hadaad gurigaaga iska jiiftooda wax fiirinaynin oo kitaabo baaraynin oo cilmigii wuxuu lagu baran lahaa aaladii lagu baran lahay iyo mabaadi'diisii iyo kutubtiisii haddaadan baranin oo aada rabto keliya waxyaaba aada meelaha xagga xagga ka soo akrisay ama aada joornaallada ka soo akrisay keliya inaad dadka ku caadifo gelisid oo dadka ugu warantood uga sheekayso diinkiiba ogow marka diinkaad qaladka gelaysaa inaad diinka qalad ka gashana mas-uuliyad adag waayo ninka nebiga booskiisa inuu ummadda u istaaga rabo oo dacwada xaggeeda inuu ugu istaaga qofka rabo waa inuu qaato mas-uuliyadda khatartoo ay leedahay maanta boqor adduunyada jooga ama nin madaxa haddii aad yacni foojeri warqad intaad qorto amar asaga uu bixiyey aada fo oo uunan bixinin aad ka been abuurato shaabad isticmaasho oo saxiixiisa aada koobiyeyso haddii lagu qabto maxaa lagugu sameynaya nin walba waa baqaa markuu waxaas sameynaya laakiin markaad leedahay ilaahaasaan yidhi sharcigaasaan ah qaala rasuulullaahi markaad iska leedahay oodan ogeyn cilmina u lahayn war cagta dhig cagta dhig cagta dhig weliba qofku hadduu cilmiga ku cusub yahay dhallinyaro uu yahay cagta ha dhigo wax badan ha ogaado kullamaa aada cilmiga aada dhex muquurato ama aada ku dhex jirto waxaad ogaanaysaa jahligaaga ayaa kuu soo baxaya laakiin iyadoon baalal kuu soo bixin haddaad baalo aada yacni maagto inaad duusho waa dhacaysaa waadna jejebaysaa markaas ayb qofka marka ilaahay tawfiiqda waafajinayo markuu dhallin yaryahay cilmiguu ku dadaalaa wax aruursibuu ku dadaalaa dadka culummada inuu wax ka barto uu ka aruuriyo cilmiga markii loo baahdana inuu ilaahay wixii de u baahan markaas uu wax u sheego ayb laakiin haddaad degdegsato man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi qaacida fiqhi awaan qofkii shay waqti uusan gaarin degdegsado waxaa lagu imtixaanaa inuusan shaygaas helin degdegsigaas marka iyo lama rabo ayb aladiina aataynaahum lkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum aladiina kuwa aataynaa aanu siinay hum iyaga alkitaaba kitaabka aan siinay oo yahuuddii iyo nasaaradii yacrifuuna way garanayaan hu qur-aankii bay garanayaan ama hu rasuulkii bay garanayaan kamaa sida yacrifuuna ay u garanayaan abnaa'ahum wiilashoodoo kale sida ay wiilashooda u yaqaanaan oo kale ay u yaqaanaan rasuulkii ama qur-aankii xaq inuu yahay aladiina kuwa khasiruu khasaaray anfusahum nafahooda kuwa khasaaray fahum iyagu laa yu'minuuna rumayn maayaan khaatumo xumo iyo inkaara ku dhacayso kuwa ayb halkanna marka waxaa looga hadlayaa maadaama quraysh aayaddii hore sababu nusuulkeedu ay ahayd quraysh ay tiri waxaan soo su-aalnay yahuud iyo nasaara waana ku aqoon waayeen oo waxay yidhaahdeen dikrigiisa iyo sheegitaankiisa annagu ma hayno iyagu soo saa ma dhihin alla wuxuu leeyahay waa yaqaanaane sida ilmahoodoo kale ay u yaqaanaan ee marka inkirid iyo dhibaato iyo markaa yacni xaq ka cararid iyo kufriga oo qalbigooda tamakunay ayaa ka leexinayay xaasidnimo aladiina kuwa aataynaa aanu siinay hum iyaga alkitaaba kitaabka aan siinay yacrifuuna way garanayaanoo waa aqoonsanayaan hu damiirkaa marka rasuulka waa loo celin karaa waxaa kaloo loo celin karaa ayilqur'aan qur-aanka xaqnimadiisay garanayaan kamaa yacrifuuna siday u yaqaanaan ay u garanayaan abnaa'ahum wiilashooda say wiilasha u yaqaanaan bay u yaqaanaan yacni wax oo macrifo shaki ku jira ma aha waana meeshaasna mas'ale muhima laga qaadanaa waxay tahay qofka asagoo cilmi leh oo wax og ayaa marka yacni ou kaafir ahaan karaa macrifadu iimaanku macrifo keliya maaha bis oo in la yidhaha aliimaanu huwa almacrifa iimaanku waa garasho iimaanku garashadu qeyb kamida waa tahay laakiin iimaanku garasho keliya laguma qeexi karo waayo hadday iimaanku haddii uu garasho keliya uu yahay kuwan waa kana qur-aanka iyo rasuulka inuu xaq yahay waa waa og yihiin haddana macrifadii maxay u tartayna waxba uma telin gaalnimadiina ugama bixin waayo kufrigoodu muxuu ahaa kufru cinaad madaxadayg waxuu ahaa kufru istikbaar isla weynin ibliisba rabbi waa yaqaanay haddana muslim ma uunan noqonin waayo waxaan soo marnay ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin kufriga akbarkaana waxaa ka mid a kufru ibaa-in wastikbaar suurat lbaqara saan kusoo sheegnay anwaacdiisa aladiina kuwa khasiruu khasaaray anfusahum nafahooda kuwii waayey wax la khasaarada naftaa ugu daran marka qofka uu adduunyadan ka tago aakhira la aada naftiisa inuu waayo cadaab galo ayb aladiina kuwa khasiruu khasaaray anfusahum nafahooda fahum iyagu laa yu'minuuna rumayn maayaan ibnu jariir wuxuu yihi naftooda waxay ku khasaareen qof walbo jannadana boosuu ku leeyahay naartana boos haddii uu gaalnimo ku aakhirto ku dhinto booskii uu jannada ku lahaa qof muslima ka qaadanayo asagana kii uu muslimkaa naarta uu ku lahaabuu dhexlaa uu qaadanayo iyo kiisi iyo meeshaasi marka qofkaasi qof naftiisii khasaaray soo maahan marka naftii ku jirtay waxba waa waa u laayahay olol iyo naar iyo dabbau ku jiraa walciyaadu billah fahum iyagu laa yu'minuuna rumayn maayaan waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban ow kadaba biaayaatih inahu laa yuflixu aldaalimuun waman yaa adlamu ka dulmi badan ay laa axada adlamu minhu qofka dulmi badan ma jiree miman yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala llaahi alle korkiisa kadiban been ku abuurtay ow amase kadaba beeniyey biaayaatihi alla aayaadkiisa beeniyey inahu shaniye shanigu waxa uu yahay laa yuflixu ma liibaanayo oo ma guulaysanayo addaalimuuna kuwa dulmiga falo ma guuleysanayaan oo ma liibaanayaan ayb waman adlamu yaa ka dulmi badan miman axad iftaraa abuurtay cala llaahi alla korkiisa kadiban been qofka ilaahay qof alla ku been abuurtay yaa ka dulmi badan ay laa axada adlamu minhu qofka dulmi badan ma jire ibnu jariir markaa wuxuu yidhi fazacama ku andacooday markaa ana la beenta beenta waa maxay uu rabbi ka galay qofka uu ku been abuurtay oo wuxuu yidhi fazacama sheegtay ana lahu shariikan alle inuu axad wax la leh oo cibaadada la leh inuu jiro qofkii ku andacooday axadkaasoo min khalqihi khalqigiisa ka mida shariigaas wa ilaahan ilaah yucbadu la caabudo min duunihi isaga sukadii qof sidaa yidhi yaa ka been badan oo ka yaa yaa ka dulmi badan macnaha kamaa qaalahu lmushrikuuna siday mushrikiintuba yidhaahdeen min cabadati alawthaan asnaamta kuwa caabudo ah ow amase iddacaa lahu ama alla u sheegtay korkiisa ku sheegay waladan ilmo iyo wasaaxibatan xaas kamaa qaalat inasaara say nasaaradu yidhaahdeen ninka dhahaya ilaahay baa ilmo dhalayaa ka dulmi badan oo ka been abuurasho badan kan dhahaya macbuud kaloo la caabudaa jiro isagana yaa ka dulmi badan ay laa axadda adlamu minhu kufriga oo dhan marka waa dulmi haddii la rabo marka adduunyada in dulmiga laga zuuliyo dulmiga uu ka baaba-o dulmi in laga fogaado haddii la rabo horta allihiina abuuray xaqiisa aan meel dhigno isaga keliya aan ula qasadno cibaadadana bani aadam xaqiis iyo waxaasoo kaleo dhan waxyaabaha kaleo dhan waa wax uun furuuc noqonayo rabbi un uuna amraayo ee asalka shayga oo aslul usuul ah waxaa weyn ilaahi keliya un in la caabudo inahu iyo waman yaa adlamu ka dulmi badan miman axad iftaraa abuurtay cala allahi alla korkiisa kadiban been ku abuurtay oo amase kadaba beeniyey biaayaatihi alla aayaadkiisa inahu shaanigu waxa uu yahay shaaniye laa yuflixu ma guuleysanayaan addaalimuuna kuwa dulmiga falay mushrikiintu ma liibaanayaan wayowma naxshuruhum jamiica uma naquulu liladiina ashrakuu wadkur xus yowma maalin xus naxshuru aan kulminay aan ururinayna hum iyagii dadkii ama mushrikiintii jamiican xaal ay yihiin dhammaantood uma markaa dabadeed naquulu aan odhanaynon ku odhanayno liladiina kuwii ashrakuu shirkiga falay ayna aaway shurakaa'ukum kuwiinii aada low adaajinayseen alle maciisa aladiina kuwaas oo kuntum aada ahaydeen tascumuuna inaad ku andacoonayseen annahum lakum aaliha inay ilaahyaal idin yihiin kuwaad ku andacoonayseen min duunillaahi aaway maanta uma markaa dabadeed lam takun ma ahaanin fitnatuhum iyaga fitnadoodii iyo jaribaadoodii ma aynan ahaanin ilaa an qaaluu ilaa qowlahum hadalkooda ay dhaha ay yidhaahdeen ma ahane wallaahi baan ku dhaaranay rabbinaa rabbigeen baan ku dhaaranaye maa kunaa ma aanaan ahayn mushrikiina kuwa ilaahay u shirki falo waa inkirayaan undur bal fiiri kayfa sida kadabuu ay ugu been sheegeen calaa anfusihim nafahooda korkooda siday ugu been sheegeen baleeg wadalla waxaa dhumay canhum iyaga xaggooda maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuuranayeen ay yaftaruunahu wayowmadan waxaa bannaan in wadkur lagu tacallujiyo darafkan waxaa kaloo bannaan in markaa la yidhaahdo innahu laa yuflixu الظaalimuuna ma liibaanayaan wa yowma maalin ma liibaanayaan in la dhaho markaa ibnu jariir sidaas oo kale u sheegaan ayb naxshuru wadkur xus yowma maalin naxshuru aan ururinayno hum kuwii shirkiga sameeyey oo alla ku been abuurtay jamiican xaal ay yihiin dhammaantood uma markaa dabadeed naquulu aan ku odhanaynon ku dhahayno liladiina kuwii ashrakuu shirkiga falay ayna aaway shurakaa'ukum kuwii idinka shurakadiinna ahaa oo aada markaa ilaahay aada la wadaajiseen cibaadada kuwa aaway baa la dhahayaa ayb aladiina kuwa oo kuntum aada ahaydeen tascumuuna inaad ku andacoonayseen annahum lakum aalihatu inay ilaahyaal idin yihiin min duuni illahi tascumuunadaa marka zacamo labadeeda mafcuul waa muqadar annahum lakum aalihatun taas baana marka loo qadarayaa zacmada labadeeda mafcuul dhacayso ayb uma markaa dabadeed lam takun maba aynan ahayn uma intaa dabadeed lam takun ma ahayn fitnatuhum iyaga imtixaankooda iyo jaribaadooda iyo fitnadooda ma aynan ahayn ilaa an qaaluu ilaa qowlahum un ma ahane hadalkooda ay dhaheen wallaahi baan ku dhaaranay rabbinaa baan ku dhaaranay maa kunaa ma aanan ahayn mushrikiina xarafkan marka saddex qiraa'aa ku jirta oo xarafkan isaga marka xamze iyo kisaa-i alakhawaani baa la yidhaha labadaas na marka la sheegayo xamze iyo kisaa-i waxay akhriyeen huma lam yakun fitnatahum ilaa an qaaluu wallaahi rabbinaa maa kunaa mushrikiin ta meesha lam takun ta ta-dana yakunay akhriyeenoo yacnii iya oo hoos laga dhibiceeyey bay akhriyeen fitnatahumna waa kor dhigeen ta'da huma lam yakun fitnatahum ilaa an qaaluu waxaana la yidhaahdaa qiraa'aadka aayaddan ku jira saddexda qiraa'e aayaddan ku jirto qiraa'adan baa ugu afsaxsan xagga luqada say ugu afsaxsan tahay laba mas'ale baa ugu afsaxsan tahay ficilka yacni mu'anath looma tiirinina mudakaraa loo tiiriyey yakun ayay iyagu ka dhigeen waxayna fiirinayaan ilaa an qaaluu qowlku waa mudakar moogta qowlku maadaama mudakar uu yahay iyagu marka agtoodana uu ismu isimka kaanada ismigeeda masderkan halkan laga dhalaalinayo uu yahay qowlkaas mudakarka ah ayuu ficilkii mudakar la noqday dhinacaas waa mas'alo tan labaadna waxay tahay fitnatahum inay akhriyeen waayo maxaa yeelay masderkan dambo anta ay ilaa an qaaluuda anta ay wax laga dhalaalinayo ayaa xagga rutbada waxay la mid tahay damiiroo kale waanam damaa-irtuna acrafu lmacaarifi waanam macaarifta kuwa ugu xooga badan oo uguba macrifaysan yacni yay ka mid tahay marka xaaladaas markay sidaasoo kale ay tahay shayga macrifada badan laba shay hadba midka macrifada badan in ismiga isaga laga dhigo ilaa ismiga mubtadoo kale uu ka taagan yahay in isaga laga dhigo bilaabashada iyo la siiyo ismiga isaga laga dhigo ee kan kalena laga macrifaysan yahayna khabar laga dhiga markaa oo isaga markaa yacni waxay tahay lagu khabro nacam ayb oo ismigii maxaa yeelay waa muxadathan canhu waa mid isaga laga waramaa khabarkuna waa maxay xadiidan canhu waay marka qiraa'adan marka sidaasay afsax ku tahay labadaas wejbo waa wadataa carabiga uma lam yakun fitnatahum ilaa an qaaluu marka macnuhu muxuu noqonayaa uma intaa dabadeed lam yakun ma uunan ahaanin fitnatahum iyaga jaribaadoodii iyo imtixaankoodii ilaa an qaaluu ilaa qowluhum ilaa qowluhum waxay ka dhigan tahay marka iyadoo la yihi um yani lam takun ilaa q yani qowluhum wallaahi rabbinaa maa kunaa mushrikiina ilaa fitnatahum saas iyadoo la yiriyo kale waayb qiraa'ada labaad waxay tahay midaan hadda xafso uu akrinaya waayo uma lam takun fitnatuhum fitnatuhum kaanada ismigeeda wuxuu ka dhigay fitnatuhum taan ilaa an qaaluuna khabaruu ka dhigay waa ku khabray iyada laba dhinacba marka ta'diiba uu siiyey yani ficilkiina wuxuu ka dhigay muanath calaamadii taaniiska uu tiiriyey qiraa'ada ay u tiirinaysaa labadaanna marka ismigii wuxuu ka dhigay fitnatuhumta ayuu ism ka dhigtay kii laga yacni macrifada badnaana xagga macrifada ku xoog badnaana waa ku khabray khabaruu ka dhigay waa waa la yeeli karaa laakiin tan kalaa ka afsaxsan abu camar iyo isaga waxay akhriyeen qura kale iyaguna uma lam takun fitnatahum ilaa an qaaluu uma lam takun fitnatahum ilaa an qaaluu marka an qaaluudaasay ismu kaanada ka dhigeen fitnatahumna qabar khabar bay ka dhigeen laakiin ficilkii waa u mu'anath calaamadii taaniidkaa ku jirta iyaga marka waa in la ta'wiiliyaa marka oo la yihaha marka ilaa an qaaluu ilaa maqaalatuhum in la dhaho ilaa maqaalatuhum maqaaladu marka iyada mu'anath saasay ku noqonaysaa ta'wiil bay u baahaneen marka qiraa'adaa xoogaha midda marka ay xamsay kisaa-i akhriyeen baan ta'wiilna u baahnayn iyadaana ugu afsaxsan marka qiraa'aadka uun laga hadlaya sidaas wayn aayaddan ku jirto uma intaa dabadeed markaa dabadeed lam takun maynan ahayn fitnatahum ma ahanin yacni fitnatuhum fitnadoodii iyo imtixaankoodii la imtixaanay oo cadaabkii la tusay inay gelayaanna ay ogaadeen ilaa an qaaluu inay uun markaa yidhaahdeen ay ilaa qowlahum qowlkooda maahane wax kale fidnadoodu ma maba aynan ahayn wallaahi ay yidhaahdeen wallaahi allaan ku dhaaranee rabbinaa waxaa ku bannaan marka nacti in laga dhigo bedel in laga dhigo cadfu bayaan in laga dhigo inta waa bannaantahay rabbinaa baan ku dhaaranee maa kunnaa ma aanan ahayn mushrikiin annagu mushrikiin ma aanan ahayn hadalkaana goormay dhahayaan markay arkaan mu'miniintii muwaxidiinta ahaa in ilaahay badbaadiyey oo janno usii wada markay arkaan kaley aan been sheegnee bay dhahayaan oo marka aan anaguna dhahno mushrikiin ma aanan ahayn marka afkoodaa la daboolayaa waxaa ku markhaati kacaya gacmihii iyo lugihii undur fiiri kayfa sida kadabuu ay u beeniyeen calaa anfusihim nafahooda undur fiiri dhe kayfa sida kadabuu ay ay u been sheegeen calaa anfusihim nafahooda korkooda ay ugu been sheegeen naftooday hafrayaan wadalla waxaa dhumay canhum iyaga xaggooda waxaa ka dhumay maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna ay yaftaruunahu ay been abuuranayeen ayb waxaa kaloo fitnatuhum tal lagu macneeyaa macdiratuhum uma lam takun ma aynan ahayn fitnatuhum cudurdaarashadooda ilaa an qaaluu ilaa qowlahum unbay ku cudurdaarteen wax kale waa waayeen wallaahi rabbinaa maa kunaa mushrikiin qataada sidaasaa laga wariyey ee dabarina wuxuu doortay uma lam yakun qiiluhum cinda fitnatina iyaahum ictidaaran mima salafa minhum min ashirki billaahi ilaa an qaaluu yacni markaan cadaabnay oon cadaabka inaan u wadna ay arkeen warkoodu wax kale ma noqonin ilaa inay been sheegaan xeelad kale waa waayeen wa minhum man yastamicu ilayk wa minhum iyagii man ayaa ka mida yastamicu ku dhegaysanayo ilayka adiga xaggaaga wajacalnaa waxaanu yeelnay calaa quluubihim quluubtooda korkeeda waxaanu yeelnay akinatan ama wajacalnaa waxaanu yeelnay dheh akinatan daboollo ayaanu yeelnay mustaqiratan sugan calaa quluubihim quluubtooda korkooda ku sugan ayaanu u yeelnay iyaga an yafqahuuhu lianlaa yafqahuu si aynan u fahmin hu xaqi wa fii aadaanihim dhagahoodana waqran ayaanu yeelnay culays xaqi marka waa ka culus tahay dhagahooda wain yarow hadday arkaan kulla aayatin aayad dhammaanteed aayad kastaa hadday arkaan mucjizo kastaa laa yu'minuun rumayn maayaan bihaa aayaddan xataa idaa jaa-uuka ilaa an jaa-uuka ilaa ay kuu yimaadaan yujaadiluunaka xaal ay kula doodayaan yaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kan ma ahaanin qur-aankay u jeedaane ilaa asaatiiru lwaliina dadkii hore wixii ay iska qorqoreen sheeka xariirtii dadkii hore ay qorqoreen weeyaan uun wax kale ma aha wahum iyagii mushrikiintii yanhowna way reebayaan canhu qur-aankii xaggiisay dadka ka reebayaan yanhowna annaasa dadkiibay waxay ka reebayaan canhu can ilqur'aani wayan-owna way fogaanayaan iyagana canhu can ilqur'aani bay ka fogaanayaan wain yuhlikuuna wamaa yuhlikuuna mana halaagayaan ilaa anfusahum nafahooda unbay halaagayaan wax kale halaagi maayaan wamaa yashcuruuna mana oga inay sidaas yeelayaan oo halaagu iyagu kusoo noqonayaan wa minhum iyagii man ayaa ka mida yastamicu dhegaysanaya ilayka adiga ku dhegaysanaya kuwa adiga ku maqlayo ku dhegaysanayo ayaa ka mida mushrikiintiina wajacalnaa waxaanu ka yeelnay akinatan furar ayaanu ka yeelnay mustaqiratan tu ku sugan calaa quluubihim korkooda ku sugan jacalada haddii bimacnaa sayara laga laqbeeya sidaas waay calaa quluubihimtan marka waxay ku tacalluqaysaa mustaqiratan oo lasoo qadaraya mafcuul labaad ahaanna laysaga soo qadari karo iyada lafteedana waa laga dhigi karaa haddii la doono haddii bimacnaa khalaqa laga macneeyana ee markaa da wajacalnaa waxaanu abuurnay calaa quluubihim quluubtooda korkoo korkeeda waxaanu ku abuurnay akinatan furar dabool daboolkaa marka ilaahay ma isagaa ku dulminaayo maya ayaganba maxal u ahayn wanaagga macaasi ay la imaadeen iyo dhibaato ay la imaadeen oo u horreysay ayaa in quluubta laga daboolo sababayso waxaan soo marnay wanuqawaxaa noo soo socdo wanuqallibu afidatahum wa absaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara waxaasoo iyadana sidoo kale falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum waxaan ku dhacay marka ciqaab ka dhalatay way xumaan ay la imaadeen ee ilaahay ma dulminayo cidna wajacalnaa waxaanu ka yeelnay akinatan furar iyo daboollo ayaanu ka yeelnay mustaqiratan sugan calaa quluubihim quluubtooda korkee korkee korkooda ku sugan an yafqahuuhu maxaa sidaa loo yeelay lianlaa yafqahuuhu si aynan u kasin oo ayna wax u fahmin ayb marka an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu ama karaahiyata an yafqahuuhu inay wax gartaan nicid la nacayo darteed oo haddii inay wax gartaan la nacaayo maxaaba loo ciqaabaa marka hadde waxay tahay labaa jirta marka laba istidaaco istidaacadu waa labo laba qaybood istidaacatun qabla alficli wa istidaacatun maca alficli qofkaani inta yacni waxaan uunan sameynin ka hor ilaahay awood ma siiye haa waa siiyey oo inay wax maqlaan qalbi wax ku fahmaan ay leeyihiin wax yani waa u diyaarsan yihiin inay wax fahmi karaan istidaacada noocaas ilaahay qof uunan siinin maba ciqaabayaba waayo adiga hadda haddaad nin caga hala aada tiraahdid carar haddii aadan cararinna waa ku dilaa war ninkan maxaad u dulminaysaa ee lagu dhehi lahaa iyagu shanigoodu marka sidaas ma ahanoo aaladii ay wax ku fahmi lahaayeen ilaahay waa u dhammaystira waa siiyeen istidaacada iyo wax awood la-aanta laakiin xaggey ka timid tawfiiqdii lama siinin tawfiiqda ilaahay wax uu leeyahay ciddou doonau siinaa ciddou doonana ma siinayo kuwa alla uusan tawfiiqda siininna xumaan ku jirtaanan loo siinin saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi lardi bigayri اlxaqi waxyaabaha marka taasay ka dhalanaysaa an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu marka inay wax fahmaan ay ku dheefsadaan ilaahay mar hadduu quluubtooda daboolay si aanay waxba ugu dheefsanin yaa alla marka sidaa uu u yeelay wa fii aadaanihim dhagahoodana waqran culays ayaan yeelnay samam iyo culays waxba ma maqlayaan xaqi ma maqlayaan oo waxaa la yidhaha yuqaalu waqarad udunuhu bifatxi raa-i wa kasrihaa waqiradna waa waa la waqarad hahay waqarad udunuhu ra-da waa kor dhigantahay wain yarow kulla aayatin wain yarow haddii ay arkaan kulla aayatin aayad dhammaanteed aayad kastaa haddii ay arkaan mucjizo kasta hadday arkaan aayad la akrinaayo iyo mid ilaahay xaggiisa inta ka timid mucjizaba ah haddii ay arkaan oo aayaadka kowniga ah laa yu'minuun rumayn maayaan bihaa aayaadka marna wax ku qaadan maayaan xataa idaa jaa-uuka xataa idaa hadday israacaan xataa idaa xataa gadaasheeda hadday idaa timaado laba un bay ixtimaalaysaa luqatan in bimacna alfaa laga dhigo oo markaa macnuhu uu noqdo xataa idaa jaa-uuka wain yarow kulla aayatin laa yu'minuu biha sidaa marka la yidhaahdo oo markaa ay noqoto fa idaa jaa-uuka yujaadiluunaka ama in markaa ay noqoto bimacnaa ilaa an ilaa an in laga macneeyo oo taqdiirku marka wuxuu noqonayaa faidaa marka fa'da la geliyo faidaa jaa-uuka yujaadiluunaka marka kaleo ilaa an haddii laga dhigana wain yarow kulla aayatin laa yu'minuu bihaa ku rumayn maayaan ilaa an jaa-uuka ilaa ay kuu timaado yani ilaa an jaa-uuka ilaa ay kuu yimaadaan ayagoo kula doodayo oo kula murmayo marka marna xataada bimacnaa qaayo waaye marna fa haddii laga macneeyana iyadu marka yacnii ta waxaa horay la socotaa xataa idaa jaa-uuka ilaa an jaa-uuka ilaa ay kuu yimaadaan yujaadiluunaka iyagoo kula doodaya xaal ay kula doodayaan yaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan idaada jawaabteeda yaquulu ladiina markay kuu yimaadaan yaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kan maahan ilaa asaatiiru lwaliina dadkii hore waxyaabihii ay qorqoreen maahan asaatiir waa jamcu isdaaratin wa usduuratin usduuradana waxaa laga wadaa adturahaat khuraafaadka sheekooyin khuraafaad oon jirin oo dadku iska qorqoraan oo dadku iska dhexlaan sooma jiraan waxyaabahaas oo kale waxyaabaha marka fictioniska la dhehe iska khuraafaadka ah oo yacni ummad walbana waa taqaanaa yacni waxyaaba waxaa iska jiro sheekooyinka markaa dhegdheer iyo kale iyo waxyaabaha la midkaa xaqiiqo jirta maahan laakiin waa un wax layska qorqoro iska sheeka xariir ah marka waxay leeyihiin qur-aankani sheeka xariirtaas camal waayay leeyihiin wahum yanhawna canhu wayan-wna canhu wahum iyaga kuwa mushrikiinta ee rabbi ka been abuuranayo yanhowna way reebayaan annaasa dadkay ka celinayaan canhu cani lqur'aani bay ka celinayaan qur-aankii fahmkiisa wayan-owna way fogaanayaan ayagana canhu cani lqur'aani ay ka fogaanayaan qur-aanka ibnu cabaas wuxuu leeyahay aayaddan hum lmushrikuuna waa gaalada yujaadiluuna almuslimiina muslimiintay la doodayaan maxay kula doodayaan fi dabiixati gowraca oo maxay dhahayaan yaquuluuna waxay dhahayaan amaa maa dabaxtum waxaad gowracdeen waqataltum aada disheen fata'kuluuna waa cunaysaan wa amaa maa qatala allaahu wuxuu ilaahay dilayna falaa ta'kuluuna ma cunaysaan wa antum idinkuna tatabicuuna amra allaahi amarka allaan raacaynaana waa leedihiin oo neefkan baktiye ilaahay dilay maxaa idin maxaa u cuni weyseen kan idinka aada gacantiina ku gowracdaanna waa cunaysaan kii ilaahay dilayna ma cunaysaan doodu marka xataa idaa jaa-uuka yujaadiluunaka waa taas marka doodaha noocaas oo kalea maanta waxaa la mida dadka sharciga ilaahay iyo marka laga hadlaayo iyo masaalixda rabbi uu noo tilmaamay iyo cuquubaadka uu sharci sharciga qur-aanka uu alla uu qur-aanka ku sheegay iyo marka laga hadlo dadka dhahaayo wax suuragala maaha waxaan haddii la sameeyo waxaana dhacaayo kan arxandarro waayo dadkan mar walba dooda un sharciga ilaahay ka keeno iyo kuwaas isku mid wahay qofkii ku adeeco oo doodaas ka yeelana iyagoo la mid noqona oo suuradda lafteedan ugu tegaynaa wa ina shayaadiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum wain adactumuuhum inakum la mushrikuun marka taxliil iyo taxriim cidaan allaahin in lagu adeeco ma aha mana banaano adoo og waxaan inay xaaraan yihiin sharciga xaaraan ku yihin adoo og qof intuu kuu xalaaleeya haa waa xalaal intaad tiraahdid aada ku adeecdood rumayso sidaas waa shirku daaca kaas oo kale ayb aayaddan ka dambaysa wahum yanhowna canhu wayan-owna canhu saddex tafsiiraa ku jirto oo ma'huur ah ka koowaad waxaa weeyaan wahum yanhowna annaasa dadkay waxay ka celinayaan can itibaaci muxamedin moxamed in la raaco wayan-owna canhu iyagana waa ka fogaanayaan ibnu cabaas saasuu fasiray tafsiirka labaad wahum yanhowna canhu can ilqur'aani in damiirka loo celiyay qataadaa sidaa yidhi isagana tafsiirka saddexaad yanhowna can adaa muxamedin wahum iyagu yanhowna waxay reebayaan oy dadka ka celinayaan canhu can adaa muxamedin sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed in la dhibo ayay dadka ka celinayaan wayan-owna iyaguna waa ka fogaanayaan nebi moxamedoo canhu xaggiisay ka fogaanayaanoo ma rumaynayaan abu aalib ay ka hadleen marka aayadda sida haddii la yihahdo abu aalib nebiga in wax la yeelo oo la dhibaateeyo waa waa waa ka celi jiri waa celin jiri dadka inay nebi moxamed dhibaateeyaan waa ka celi jiri isagana ma raacay nebiga sal ll l slam ma raacin waa ka fogaaday oo hum yanhowna canhu wayan-owna canhu tafsiirkaana ibnu cabaas yaa isaga laftiisa laga wariyey tafsiirka hore ayaana abu jacfar itabari ou rajaxay marka waa jiri karaa qofka isagoo gaal ah inuu iska dhaafo qofkan oo uu markaa yidhaah iska wado yacni dacwadaada iyo iyo waxaada yaan la taabanin waa dhici kartaa inuu yidhaahdo isagiina uunan rumeyneynin xaqa waa suuragal abu aalib ayna ka dhacda abu aalib kufrigiisu wuxuu ahaa kufru cinaad inuu hogaansamo waa diiday laakiin waa ogaayey nebiga inuu xaq ku socdo jacaylka ou jeclaayna jacayl waalidnimo unbay iska ahayde maxabad diini ah ma aynan ahayn marka aakhiro wax mau tari mau taraysa allaahuma yacni naarta mool inuusan uga jirinoo meel yacni naarta laba dhimbil looga qabanayo rays magaartadiisa oo maskaxda ay la karkarayso haddii uusan nebiga ahaynna sala allahu calayhi wasalam moolow naarta uga jiri lahaa sida xadiidka muslim ku jiray wain yuhlikuuna wamaa yuhlikuuna ma halaagayaan ilaa anfusahum nafahooda unbay halaagayaan celinta ay dadka xaqa ka celinayaan naftooda unbay ku halaagayaan wamaa yashcuruuna mana mana dareemayaanoo ma garanayaan saas walow taraa id wuqifuu cala annaari faqaaluu yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin walow haddii taraa aada arki lahayd id waqti wuqifuu laoo lasoo joojiyo cala nnaari naarta korkeeda lasoo istaajiyo o lagu xabiso faqaaluu waxay dhahayaan ama ay yidhaahdeenba yaa laytanaa shallaytadeennaay nuraddu alla maana la celiyo adduunyadiina loo celiyo walaa nukadiba aanan beeninin markaa biaayaati rabbinaa rabbigeen aayaadkiisa aanan beeninin wanakuuna ahaaneen min almu'miniina mu'miniin ahaaneen ayb bal ee badaa waxaa u muuqday lahum iyaga waxaa u muuqday maa ay ladii kii kaanuu ay ahaayeen yukfuuna inay qarinayeen min qablu min qabli dalika kaagaas ka hor waxay fi dunyaa adduunyada waxay ku qarinayeen ayaa u muuqday maanta oo ay naarta markaas ku jiraan walow rudduu haddii la celin lahaa oo adduunyadii loo celin lahaa lacaaduu waxay ku noqon lahaayeen limaa kii xaggii nuhuul laga reebay limaa liladii kii nuhuul laga celiya canhu xaggiisa wa inahum iyaguna lakaadibuuna beenaalayaal qiyaamihii markay tagaana xaalkooda siduu noqonayo walow taraa id wuqifuu cala annaar aayaddan iyada markaa dee waxaa ku jirta iyada dhowr qiraa'o naafic iyo ibnu kathiir iyo abu camar iyo kisaa-i intaaba waxay akhriyeen walow taraa id wuqifuu cala annaari faqaaluu yaa laytanaa nuraddu walaa nukadibu biaayaati rabbina wanakuunu min almuminiin walaa nukadibu biaayaati rabbina wanakuunu min almu'miniin saasay akhriyeen sida loo tawjiihinayana waxay noqonaysaa walaa nukadibu waxay ku cadfan tahay nuraddu dhammaanna marka waa tamani kulligood oo maxay tamaninayaan in la celiyo waxay tamaninayaan aayaadka rabbi inaynan beeninin waxay tamaninayaan mu'miniin inay noqdaan saas marka waa la yeeli karaa waxaa kaloo bannaan jumla musta'nafaba in laga dhigoo laga gooyo tamaniga yaa laytanaa nuraddu alla maana la celiyo walaa nukadibu ma beeninayna biaayaati rabbinaa rabbigeen aayaadkiisa wanakuunu waxaan ahaanaynaa min almu'miniin aan ahaanaynaa meeshaa marka shallaydii ma ku jirta markaas istinaafka marka laga dhigana sidaas waayo waa ul xaal in laga dhigana waa bannaan tahayoo nuradduda damiirka ka noqonaayo yani nuradduda yani damiirka ku qarsoon in saaxibulxaal laga dhigo jumladan ba la xaaleeyo oo marka la yidhaha walaa nukadibu walxaal laa nukadibu maa nala celiyo annagoon wax beenineynin xaala kownina aanan aayaadka beenineynin mu'miniinna aan nahay saddexdaas wej baa ku bannaan qiraa'adaas quraa'du u badan tahay qiraa'ada kale waa midaan hadda noo taallo oo walow taraa id wuqifuu cala annaari faqaaluu yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba maxaa lagu nasbiyey marka walaa nukadib an mudmara aha lagu nasbiyey masderka halkaas ka dhalaalayana yaa marka wuxuu ku cadfanaanayaa nuradduda nuradduda lafteeda waxaa laga dhalaalinaa masder sabkun bilaa saabik yaa laga sameynaya marka muxuu noqonaa macnuhu marka saddexda ficilba marka tamani baa ku jiraya marka oo marka wuxuu noqonayaa yaa laytanaa yaa layta lanaa alla mau noo sugnaado raddun celin wacadamu takdiibin beenin la-aan wa kownunaa mu'miniina yani waintifaau takdiibina wa kownu wa kownunaa mu'miniin inaan ahaano saas marka nuradduda dabcan iyadooda waxaa weeyaan waa waa godan tahay nuradduda marka haddii masder sabkun bilaa saabig laga dhigo yaa layta lanaa raddun la yidhaahdo antan iyo waxa ka dambeeyana masder ay noqdaan waxay raaceen markaasi nuradduday ku cadfay markaa ku cadfsanaanaysaa oo marka yaa layta lanaa raddun waintifaau takdiibin wa kownunaa mu'miniina saas oo kalea marka ayay noqoneen walow taraa id wuqifuu cala naarina ay xubisuu cala naari waay macnahaan marka abuu xayaan isaga marka taasowna tawjiihaas u doortay ibnu caamir keliya quraa'da toddobada ayaa isaga wuxuu akhriyey yaa layta yaa laytanaa nuraddu walaa nukadibu biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin midda dambe waa kor dhigay walaa nukadibuna waa waa goday iyadana tawjiiheeda waa inu iska macruufo sida tii hore unbaa la isaga tawjiihina bal ee badaa lahum waxaa usoo muuqday maa ay ay ladii kii kaanuu ay ahaayeen yukfuuna inay qarinayeen min qablu hadda ka hor yani mowqifkaa naarta lasoo dul joojiye ka hor wixii ay qarin jireen ayaa hadda bannaanka u yimid walow rudduu haddii la celin lahaa ayb waxaas marka ay adduunyada ku qarinayeen waa kufrigii iyo macaasidoodii iyo balaayadaas ayb iyo waxay qarinaayeen wallaahi rabbinaa maa kunaa mushrikiinna waa lagu fasirin shirkigay qarsadeen beenna waa sheegayen ayb walow haddii rudduu la celin lahaa walow haddii rudduu la celin lahaa lacaaduu way noqon lahaayeen limaa kii liladii kii ayay u laabanahaayeen lahaayeen intii kaa nuhuu laga reebay canhu maaga xaggiisaba wixii laga reebay unbay u laaban lahaayeen haddii adduunyadana loo celiyo wixii laga reebay dib ugu laaban lahaayeen wa inahum iyaguna lakaadibuuna beenaalayaal waayo waa isa saxaynaadaas iyo saanaan ahaanaynaana kuwa ku been sheegayo meeshaa marka masale marka qadarka ku tacalluqdaa ku jirto qadarka ilaa martabada ugu horeysaa qadarka waa alcilmu cilmiga ilaahay marka waa cilmi shaamila wax ou ka yacni ka maqan oo rabbi ounan ogeyn ma jirto culimada marka waxay yidhaahdaan waxa hadda aan jirin waxa jira rabbi waa ogyahay wixii hore u jirana waa ogyahay waxa hadda kadib jiri doonana waa ogyahay waaba qorayba waxa dhacayo dhan ilaahay waa ogyahay waxba kama qarsoona wixii aan dhacaynin haddii ay dhici lahaayeen siday noqon lahaayeenna waa ogyahay waa mid hadda aayaddan laga faa'iideysta waayo in adduunyo loo celiya ma dhacaysaa ma dhacayso hadday laakiin dhici lahayd fardan wa taqdiiran rabbi ma ka qarsoon tahay maya kama qarsoonan walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu waa kaas marka wa inahum iyagu marka lakaadibuuna kuwa beenaalayaal ah wa qaaluu waxay yidhaahdeen in hiya maa hiya maba ahan noloshu ilaa xayaatunaa nolosheenna addunyaa ilaa xayaatunaa nolosheenna addunyaa dhow ma ahane wax kalaba nololi ma aha wamaa naxnu ma ahan ma nihin anagu bimabcuuhiina kuwa lasoo bixinayo kuwa lasoo saarayana ma nihin inaga saasay dhaha dhaheen wa qaaluu waxay yidhaahdeen in hiya maa hiya noloshu ma aha damiirku marka xayaatada u laabana nololi maba ahanba mid hadda aan nool nahay ma ahana mid kale ma jirto marka maxay inkiraayaan nolosha aakhiree dambe nolol dambe inay imaanaysa inkirayaan oo bacthi ma rumaysna marka bachiga sidiisaba waxa rumaysan waa un wixii kitaab haysto mu'miniinta waa rumaysan yihiin yahuuddu waa ogol yihiin in laysu soo bixinayo wa qaaluu lan tamasana annaaru ilaa ayaama macduuda waataan soo marnay nasaaraduna iyaguna sidoo kale waxa laakiin umamkan waaniyiinta oo mushrikiinta wax bachi iyo maba iyo rumaysna mana ogi wa qaaluu waxay yidhaahdeen in hiya maa hiya noloshu maahan ilaa xayaatunaa nolosheenna addunyaa ee dhow ma ahne wax kale ma aha wamaa naxnu anaguna ma nihin bimabcuuhiina kuwa lasoo bixinayo ma nihin walow haddii taraa aada arki lahayd id waqti wuqifuu la dul joojiyey la istaajiyey calaa rabbihim calaa xukmi rabbihim rabbigood xukunkiisa marka lagu dul xabisay oo la dul joojiyey haddaad arki lahayd iyo wa qadaa'ihi rabbigood xukunkiisa iyo qadihiisa yacni haddaad sidaa arki lahayd la ra-ayta amran cajiiban arrin la yaab lahaad arki lahayd lowdii horena waxaan soo iloobay walow taraa id wuqifuuda lowda jawaabteedu waa muqadar la ra-ayta amran cajiiban walow haddii taraa a arki lahayd id waqti wuqifuu la istaajiyey calaa rabbihim calaa xukmi rabbihim rabbigood xukunkiisa la dul joojiyey wa qadaa'ihi ibnu jariir sidaasuu yidhi qaala wuxuu yidhi rabbi alaysa miyuusan ahayn haadaa kan ee bachiga ah ishaarada bachiga u laabane haadaa bachiga iyo isa soo bixintu oo kan ah bilxaqi xaq miyuusan ahayn waa idinkii diidi jiray qaaluu waxay yidhaahdeen balaa inuunan xaq ahayn iska daayo waa xaq wa rabbinaa rabbigeen baan ku dhaaranne qaala wuxuu yidhi rabbi faduuquu haddaba dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum bikownikum ahaanshada aada ahaateen darteed takfuruuna inaad ilaahay ku kufrina aada bachigii iyo rabbi aada ku kufrinayseen darteed sidaa inaad ahaydeen darteed bal cadaabkan ku dhadhamiya sidaa ayaa marka la yaa la dhahaya hda akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wsلم